أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay ka dhaceen duleedka deegaanka ceelkooxle ee wilaayada hiiraan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kooxda hurdada soomaaliya ayaa u tuugsa tagtay dowladda shiinaha kadib markii burbur iyo dhaqaale la'aan baahsan ay soo wajahday maleeshiyaadka murtadiinta dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeda tacdiyada dowladda salibiyadda kenya ayaa ka bilowday gudaha dalkaas madaxa kooxda hurdada soomaaliya oo amarro culus dul dhigay maleeshiyaadka kooxdiisa si uu cadaadis u saaro xubnaha mucaaradka mas-uuliyiin ka socda maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa booqasho ku tegay macadka ibnu taymiya ee farciisa deegaanka show iyadoona tartan dhiirigelinoo loo qabtay ardayda macadkaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن waa habeenimo khamiisa soddonka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka radada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka ceelkooxle ee wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariya xirey maleeshiyaadka murtadiinta ee ku lahayeen duleedka deegaanka ceelkooxle ee wilaayada hiiraan waxaana halkaasi lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay shan kale mujaahidiinta ayaa weerarkan ku soo qaanimaystay laba qori r b g ah qori bekem ah dhowr qori a k afartan iyo toddoba ah iyo gaari nooha ah murtadiinta weerarkaasi lagu dilay waxaa ka mid a gaabow cabdulaahi cilmi iyo abukar cismaan xaalle sidoo kale murtadiinta weerarkana lagu dhaawacay waxaa ka mid ah muuse cali xaalle waasuge oo loo yaqaano muuse naliye oo ah sargaal waxaana soo gaaray dhaawac culus dhanka wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay maanta howlgal qaraxa ku beegsadeen gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasoo maraya duleedka degmada cadaalle waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka lix kalena ay ku dhaawacmeen kooxda hurdada soomaaliya ayaa u tuugsi tagtay dowladda shiinaha kadib burbur iyo dhaqaale la-aan baahsan oo soo wajahday maleeshiyaadka murtadiinta warbixinta warkaasi waxaynoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan kadib burburkii ku yimid maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ee dhaqaale la-aanta haysata ayuu nidaamka xasan sheikh u dawarsi tegay dowladda shiinaha murtad axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga xukuumadda ridada ayaa kulan la qaatay safiirka shiinaha u fadhiya soomaaliya kooxda ridada ayaa bejiing ka dalbatay inay siiso taakulo dhaqaale islamarkaana ay ku gacan siiso dhismaha maleeshiyaadka murtadiinta dowladda shuuciyada ah ee shiinaha ayaa dhowr jeer maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ku wareejisay gaadiid iyo dhaqaale kuwaasoo allaah fadligii mujaahidiintu ay xoog oga furteen maleeshiyaadka ridada kadib fashilkii ku yimid dagaalkii ay shahaadala dirirnimo ee kooxda ridada ay ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ayaa burbur xooggan ku riday maleeshiyaadka murtadiinta oo cududoodii la jebiyey uuna kala furtay nidaamkooda taageerada ka timaada dowladaha dibadda ayaa ah mar kasta midda ay ku taagan tahay kooxda ridada gaadiidka iyo saadka maleeshiyaadka ridada ayaana ah kuwa ay bixiyaan dowladaha ku lugta leh duulaanka ay shahaadala dirirnimo ee dalkan lagu soo qaaday mahadsanid abu xasaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeda tacdiyada dowladda salibiyada kenya ayaa ka bilowday gudaha dalkaas walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kumanaan dibadbaxyaal ah ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee dalka kenya kuwaas oo ka soo horjeeda musuq maasuqa sare ukaca maciishada iyo tacdiyada joogtada ah ee dilku ka mid yahay ee ciidanka boolisku ay ku hayaan dadka rayidka ah waa berigii saaka ciidanka boolisku waxay xireen waddooyinka waaweyn ee gala xarunta ganacsiga ee caasimadda halka dhismayaasha dowladdana lagu xiray silig banaanbaxyadan oo sidoo kale salka ku haya qof shacab ah oo dhowaan ciidanka boolisku ay si bireera ugu dhex dileen xabsiga ayaa dhanka kalena lagu soo aadiyey sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda ee looga soo horjeeday kor u qaadista canshuuraha oo ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan qof labaatimeeye kalena ilaa hadda lagu leeyahay saraakiisha booliska ayaa xadiday gaadiidka wadooyinka badankood ee u dhow bartamaha ganacsiga nairobi sida ay soo tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta gudaha kenya wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shalay qoraal ay soo dhigtay barteeda ekis waxay digniin u dirtay mudaharaadayaasha iyadoo uga digtay inaanay gelin xarumaha dowladda iyadoo sidoo kalena isla shalay ay digniin arrintan ku saabsan ay soo saareen safaaradaha maraykanka ingiriiska kanada iyo dalalka kale ee reer galbeedka laba sarkaal oo boolis ah ayaa toddobaadkii hore xabsiga loo taxaabay kadib rasaas lagu furay qof rayid ah oo aan hubaysnayn intii lagu jiray mudaharaad nairobi ka dhacay oo ku saabsanaa dhimashada nin lagu magacaabi jiray ojwank oo ahaa macalin baraha bulshada wax ku qori jiray taliyaha booliska kenya ayaa markii hore tilmaamay in ojwank isdilay balse markii dambe raaligelin ka bixiyey kadib markii baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in si kasta loo dilay madaxweynaha kenya gaal william ruuto ayaa qiray falkaasi waxna uu sheegay in ojwanka uu ku dhintay gacanta ciidanka booliska mahadsaned caliyale madaxa kooxda xudada soomaaliya ayaa amaro culus dulliga maleeshiyaadka kooxdiisa si uu cadaadis ugu saaro xubnaha mucaaradka marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inahaya taliska maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo fulinaya amar ka soo baxay xafiiska xasan gurgurteen ayaa soo saaray amar ku wajahan dhammaan maleeshiyaadka kala duwan ee kooxda inay subax kasta hal saac oo subaxnimo xaadir ku aadaan xiryahooda oo aysan meel kale ka howlgeli karin islamarkaana aadi karin amarkan ayaa looga gol leeyahay in maleeshiyaadka laga ilaaliyo inay saameyn ku yeeshaan dhinacyada mucaaradka ayay filla soomaaliya isku hayaan arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda xasan sheikh ayaa doonaya in maleeshiyaadka lala socdo dhaqdhaqaaqooda xubnaha taabacsan mucaaradka misaame qaybsiga la wadaagana laga saaro liiska maleeshiyaadka haddii ay isku dayaan inay u tagaan xubnaha mucaaradka taliyayaasha ayaa lagu amray inay maalin kasta soo gudbiyaan warbixin dhammaystiran oo xaadirinta la xiriirta si loo ogaado cidda maqan iyo cidda timaadaba dhanka kale xasan gurgurta ayaa sidoo kale dhowaan amray in la baabiiyo lagana ilaaliyo inay hal goob iyo urur ahaadaan wixii ka haray maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya waxaana warka soo baxday labaiyo labaatankii bishan la amray in maleeshiyaadkaas lagu kala duro guutooyin kala duwan gaar ahaan guutada shanaad qaybta labaatan toddobaad iyadoo la abuuray ururka kontii saddexaad guutada labaatan iyo koowaad ayaa gebi ahaanba higalka laga saaray oo ahayd maleeshiyaadka eritereya ay tababartay intii ka hartay saraakiil cusub ayaa hoggaanka qaybta shanaad ilaa labaatan iyo shanaad loo dhiibay iyadoo lagu magacaabay wareeg ka soo baxday labaiyo labaatankii bishan saraakiisha la magacaabay ayaa la xaqiijiyey inay yihiin xubno aad ugu dhow xasan gurgurte oo ay xisaab hoosaadka qoondada nidaamka waxay ugu yeeraan forbont fif wadaagaan tan oo lagu tilmaamay inay qayb ka tahay qorshaha xasan gurgurte ee dhisada hoggaan daacad u noqon karaa mahadsaned marwaan mas-uuliyiin ka socda maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa booqasho ku tegay macadka ibnu teymiya farciisa deegaanka show iyadoona tartan dhiirigelina loo qabtay ardayda macadkaas mas-uuliyiin ka socda maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa booqasho indheindheyna ku tegay macadka ibnu teymiya farciisa deegaanka show ee wilaayadda hiiraan waxayna wafdigan tartan aqooneed dhiirigelin u qabteen ardayda macadka oo ah macad toddobaadlaho la dhigto maalmaha khamiista iyo jimcaha tartankan ayaa waxa uu dhex maray laba majmuuc oo kale ah majmuucada cumar binu khadaab oo ah wiilasha ardayda macadka iyo majmuucada caaisha binta abibakar sadiiq oo ah gabdhaha macadka ibnu teymiya guusha tartanka ayaa waxa qaaday oo kaalinta koowaad gashay majmuucada caaisha oo ah gabdhaha macadka ibnu teymiya farciisa deegaanka show macadka ibnu teymiya insha allahu tacaala kana furan xaafadatu show maanta insha allahu tacaala waxaana noo dhacayo noo jira insha allahu tacaala tartan oo dhex maraayo qismigiinan gabdhaha iyo qismigan wiilasha majmuucada wiilasha cumar ayaa la dhahaa insha allahu tacaala مجموعتنا قبلها إذا كان عائشة يا الله وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت تذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملته وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حضام قد جمعت لسوف تعض من ندم علي وما تغني الندامة إن ندمت منظومة البيقونية قالنا وحنوب بالهواء ويلشة مجموعة عمر مجموعة عمر نوبلا ويسا والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن مسند متصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل mudiirka macadka ibnu temiya farciisa deegaanka show oo goobta tartanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey maraaxisha uu soo maray macadka iyo tartanka sida uu kusoo dhammaaday maanta waxaa booqasho inoogu imaaday rag ka socda maktabad dacwa meesha waxaa weeye maanta waxaa ka dhacday een, xaflad kooban bandhig tacriid yar ayaa ka dhacay waa marka musaabaqa waxaa ku dhex jirtay musaabaqa yar oo u dhexaysay ardada dhigata macadin temiya oo ka koobnaay een, wiilal iyo gabdhaba musaabaqada waxaa ka soo baxay markii ahayd ay soo gabagowday kadib waxay guusha u raacday een, gabdhaha oo ahaa majmuucatu caaisha waxaana kaalinta labaad saa ku galay majmuucatu cumar oo ahaa wiilasha musaabaqada kadib jawaa-is ayaa la guddoonsiiyey dhalabada jawaa-istaana waxaa xeeday gabdhihii oo ahaa majmuucatu caaisha macad ibnu teymiya oo ahaa macad ka furan gobolka oo muxaafadaad badan saacadan ka furan kan maanta lasoo booqdana uu ahaa faraciisii muxaafadada jallaqsi ee degmada show macadkane wuxuu ahaa macad isbuuclaa oo furnaa labada maalin oo ah khamiisa jumcada macadka ibnu temiya ayaa faracyo kala duwan kula degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan waana macad toddobaadlah islamarkaana bixiyo waxbarasho taya leh guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidmood ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andulus waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu